wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali koore oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay dowladda federaalka soomaaliya ay isku dayeysa inay farageliso arrimaha somalilan waa sida uu sheegay wallaahi daanu waxaan u arkaa arrintaasi arrin aan ku habboonayn mas-uuliyadda sababtoo wax alla waxay ka og yihiin iyo waxay ka yihiin midna ma jirto jamhuuriyadda somalilan waa dal madax bannaan oon horay marar badan u sheegnay in uu soddonkii sannadood oo u dambeeyey uu yahay dadaan cidna u daba fadhiisan madax bannaanidooda ilaa iyo haddana cid loo daba fadhiisanaya madax bannaanida somalilan aanay jirin waa dal isku tashaday oo caalamku maanta waxna waxa weeye wax la yidhaahdo dijuuri waxna waxa wax la difact waa dal maanta la ogyahay oo ah ay difact yahay si fiicanna caalamku uga warhayo inay uma tashadan yihiin marka gabadha hadalkeeda ku tigaali maayo waa gabarh soomaaliyeed laakiin inta aan caalamka u sheegaya waxa weeye howlaha iyaga iyo cidda aanu kala xidhiidhayno iyo caafimaadka iyagu runtii waa cid aanu garanayno dee qof meel wuu ka arki karaa jaraa'id wuu ka odhan karaa wuu iska odhan karaa kelmid laakiin waxaan ka soo qaadaynaa ma jirto caalamkuna si fiican bay uga dheegsan yihiin annaguna wax weynu ma aragno waxaanu leenahay waa inay dee ka xishoodaan waxaanay shaqo ku lahayn oo aanay wax awooda ku lahayn oo aanay yeeli karin oo diidi karin oo iman karin oo wax ka noqon karin inay ku hadlaan wasiirka warfaafinta ayaan weydiiyey xilli coronavirus dunida oo dhammi ay la dagaalamayso islamarkaana waddamo xuduuda kala samaystay oo siyaasad ahaan aad u kala foga ay isu kaashanayaan la dagaalanka xanuunkan sababta ay somalilan iyo soomaaliya u siyaasadaynayaan arrimahan iyo danta ugu jirta waxaana ku jawaabay wasiirku horta annagu waxba maana siyaasadayn iyagaa isku dayaya xukuumaddan farmaajo ayaa ka duwan xukuumadii hore waxay u muuqataa inay yihiin dad vindictifa oo meel kasta isku dayaya inay ka dayaan siyaasad diyaaraduhu jamhuuriyadda somalilan bay la galeen heshiis iyagaana dhulkooda iyo hawadooda iyo cirkoodaba xukuma tii etoobiyana way ku joogtaa taka kuwa kalena waa kuwa maalin kasta soo hadlaya oo qalabka keenaya iyagoo weliba jamhuuriyadda somalilan aanu runtii dee kolley go-aan laga qaadan doono rasmiya sidaasaanay shaqo ugu lahayn mana siyaasadaynayno annagu waxaanu aragnaa dee diyaarado laynarisa oo ka shaqaysanaya somalilan heshiis baanu nala galnay heshiiskii ayay ku tegi karaan ama ku iman karaan waxaad soo qaaday shirkaagii jaraayid arrinta jaadka oo dad badan baa qabaa inuu maadaamuu dalku ka imanaya xanuunkii ka jiro uu halis yahay taa wasiir maxaad ku odhanaysaa annagu waxaan leenahay horta dad jaadku inuu aafa yahay oo uu ummadda reer somalilan dhib ku hayo lama diidana inuu lacag saaro lama diidana in uu caafimaadka dadka dhib ku yahay lama diidana waxaase dhinac yaalla baaxadda iyo qaabka awoodeed ee uu leeyahay iyo dhulalka uu ina kaga furan yahay waxaad soo qaaday shirkaagii jaraayid arrinta jaadka dadkuna sidaad sheegtay way hadal hayaan dad badan baa leh xataa arrinta masaajidada in la israacyaabay ahayd oo jaadkana la joojiyo oo dad badan baa qabaa inuu maadaamuu dalku ka imanaya xanuunkii ka jiro uu halis yahay taa wasiir maxaad ku odhanaysaa annagu waxaan leenahay horta dad jaadku inuu aafa yahay oo uu ummadda reer somalilan dhib ku hayo lama diidana inuu lacag saaro lama diidana in uu caafimaadka dadka dhib ku yahay lama diidana waxaase dhinac yaalla baaxadda iyo qaabka awoodeed ee uu leeyahay iyo dhulalka uu ina kaga furan yahay dowladda jamhuuriyadda somalilan iyadoo aan dadkii u mobilays karayn ama wax dad mutatawiciina oo ka hor yimaada marka aynu waayo aragnimadii ingiriisku ku joojiyey iyo tii dowladdii soomaaliya ku joojisay inagoo raacayno ciidanka aanu somalilan ku hayno ee biliisku haddaanu from geesdiir ilaa iyo meesha la yidhaahdo magaceedii tubno iyo ciidankeenna awooddiisa iyo ciidankeenna biliiska waxaanu rabnaa inay ummadda reer soomaaliya shir ka weyn oo aynu isaga nimaano culimo iyo caamo dowlad waxgarad ganacsato jaadwaleh jaadka sida loo joojinayaa inay noqoto si aan ahayn laablakaca si qoto dheer oo qof kasta oo muwaadini uu involved noqdo laakiin arrintan markaanu la qiimeeyey dad badan oo security-ga iyo ku xeeldheer aqoonta jaadka waxaa ka soo baxday in ayan wakhtigan oo tii looga baahan yahay coronaviruska inuu intervention meel kasta sameeyo dadkan tracinka lagu samaynaya ciidan baa loo baahanya oo gaariga la dhaqaajinaya ciidan baa looga baahanya oo ka ambalaasta qaadaya ciidan baa looga baahanya oo ka soo qabanaya ee laboratoriga ciidan baa loo baahanya oo cidda diidda inay fariimaha fuliso ciidan buu u baahanya waanu qiimayna war marxaladan ma ku habboon yahay inaynu labadaa dagaal geli karno innagoo ciidankeena garanayn qof kasta oo yidhahda jaadku wuxuuna ku hayaa dhib waa la qaadanaynaa waanuna ogolla laakiin qof kasta oo muwaadinana waxaanu leenahay sidee loo joojin karaa aynu isagu nimaado khadar maxamed cakuule v o a hargeysa dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay dhinaca dowladda soomaaliya welina aysan ka jawaabin eedda somalilan